bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu tafsiiri اljaaixati ama baabun ay hada kan baabun baab weyaan tafsiiru اljaa'ixati jaa'ixada tafsiirkeeda jaa'ixada marka tafsiirkeeda ayuu halkan ku sheegayaa xukunkeeda wuxuu uga soo hadlay baabkii kan ka horreeyey laba xadiid oo xadiid abi saciid iyo xadiidu jaabir ayuu keenay oo laba qowloo imaamu shaafici leeyahay deliil u kala ah jadiidka iyo qadiimka xadiidka dambana oo jaabir imaamu shaafici taradud inuu ka qabay ayaan sheegnay sixadiisa ee uu yidhi waana astakiiru llaaha fiihi allah yacnii waxaan khayr uga dalbayaa inaan xaalkiisa ogaado oon fahmo haddii ay ii caddaato sixadiisana wuxuu yidhi qultu bihi isagaan dhahayaa istimbaadkii iyana waa ka tegayaa buu yidhi ayb jaa'ixaduna marka waxay ahayd aafo qofka ku dhacday laba qofoo wax kala gadatay oo beertii ama mirihii uu iibsaday kadib aafo ay kaga dhacday aafo samaawi intay timid dab iyo dabayl iyo roob wax la mida oo ninkiina markaa lacagtii laga rabo wix uu ku gatay baa'ica marka inuu iska dhaafo ayaa wadcuuljawaa'ixu saas weeyaan wadcuuljaa'ixa jaa'ixada marka waxay hallaysay in laga tago oo waxba laga qaadin qofkeeda ayb iyo cadamu wadcihaana waxay tahay inaan la fiirininoo qofkii laga rabo oo xoolihii laga doonayo markaas ayb tafsiirka marka baabkan uga hadlaya jaa'ixa maxaa la yidhaahdaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii cuثmaan bnu اlxakam can ibni jurayj can caطaa huwa bnu abi rabax qaala waxa uu yidhi aljawaa'ixu jaa'ixooyinku aafooyinku kullu daahirin wax kastoo muuqdo waay mufsidin hallaynayo oo wax halleeyo min madarin roob ah ow bardin qabow ah ow jaraadin ayax ah ow riixin dabayl ah ow xariiqin gubasho ah beertii midhaheedii ninkan ou gatay ayax haadayaa u yimid waa ku degay baabba ninkii lacag baa laga rabaa wadcuuljawaa'ix haddaan qabsanno waa in laga taga marka qowlulqadiimka shaafici ninkaa waxba looma haysto wa kulluhu min damaani ilbaa'ic haddii qowlka kaleo xadiidka abi saciidna laga fahmaayo haddii ama qowluljadiidka ahna ninkan waa laga rabaa ama aafaha ku dhacdo mar haddii beec saxiixa dhacay waa laasimay beecaasi qofkanna waxaa laga rabaa xoolihii laga rabay jaa'ixadiina tafsiirkeeda marka waa taasaa marka aafo kor ka timid oo aan waxba reebaynin qabow iyo gubasho iyo ayax qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii cuثmaan bnu اlxakam can yaxya bni saciidin annahu qaal yaxya bni saciidin alansaari qaala waxa uu yidhi laa jaa'ixata aafo fii maa kii dhexdiisa ma ahan usiiba la asiibay duuna ulufi ra'silmaali ra'sumaalkii saddex udhig dhiggiisna ka yar ra'sumaalkii qofkan laga rabay saddex meel marka loo qaybiyey meel wax ka yar aafada haddii lagu qiimeeyey jaaixa male eedmarka wuxuu leeyahay qowlkaani jaa'ixada sidaasoo kale u dhacday waxaa la fiirinayaa midhaha beertan ka baaba'ay iyo xoolaha ninkan laga rabo maxay intay kala egtahay aafadu meel yar hadday ku dhacday saddex meelooda meel raasumaalku hadday la ekaato iyo ka yar waxba lagama soo qaadayo ninkan iska bix waxbaa kuu cayntaya la leeyahay hadday laakiin ulud ka badato waa la cayminaya qofkaa marka inaan waxba wadcuuljawaa'ix baa loo samaynay waana qowlka imaam maalig uu ku tegay ayb qaala yaxyaa yaxya bnu saciidin alansaari waxa uu yidhi wadaalika kaagaas oo in uludkaas wax ka yar lagu wadcuuljawaa'ix aysan ahayn fii sunnati اlmuslimiin muslimiinta muslimiinta sunnadooda waaye ay yihi muslimiintana wuxuu u jeedaa dabcan camalu ahli اlmadiina ka wadaa wailaa mas'alada mas'alo mukhtalafun fiiha ah waaye waana soo marnay imaamu shaafici waatuu yidhi haddii aniga ay dhici lahayd xadiidkan jaabir hadduu ii caddaado qultu bihi waana dhaafayaa buu yidhi qaliilan kaana aw kaiiran yacni ulu iyo waxba u fiirin maayo mar haddii xadiidku ansaxo taqdiirkan uludku daliilow rabaan marka imaam maalig baa asaga uludkaa ku tegay in lagu qadaro wadalika fii sunnati lmuslimiinna muslimiinta madiino ee isaga uu la noolaayo ka wadaan camal ahlimadiina iyagu reer madiina meel yanii xujay u arkaayeen ayb tafsiirkii marka halkaasu imaam abu daawuudna horaan u soo marnay maalihii baabab hore ayuu noogu soo sheegayoo waxa uu waa diidey uludka ku qiimayntiisa wax ku soo arooray ma lahu yidhi hadda ka hor abu daawuud haddaa xusuusataan casharo hore ahaayeen ayb aan soo marnay baabun fii manci ilmaa marka uludkaas lagu qadaraa madhabka maalik baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii manci ilmaa'i biyaha diidistooda biyaha in la diido ayb qofku biyo ma diidi karaa qof kale ma u diidi karaa qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can اlacmash can abi صaalix wahuwa dakwaan aلsamaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yumnacu lama reebo fadlu اlmaa'i biyo dheeraad ah biyaha dheeraadkooda waxa adiga xaajadaada iyo baahidaada ka bato lama celiyo lama reebo liyumnaca bihi si loogu manciyo oo dadka loogu diido alkala'u cawska daaqa liyumnaca alkala'u daaqa si loogu reebo bihi yacnii biyahaas diiditaanka la diidaayo oo biyo iyo daaqa isku ag yaallo biyaha haddii la diido daaqii dadku waa ka tegayaan ila meelaan biyo oolin daaq cidna kama daaqayseen xoolihiisaa marka daaqa oo u reebanaa biyaha dadka wuxuu ugu diidayaa daaqa inaan loogu imaanin darteed laa yumnacu marka waa khabarun bimacna nahyi waaye ay laa yumnac yaan la reebin bacd qaadiciyaad wuxuu leeyahay qaara saas u dabdiyey oo riwaayadka bukhaari laa yumnac baa soo aroortay dheheen laa tamnacuuna bukhaari waa wariyeyba laa tamnacuu reebinina oo iyadu khabarun bimacna almri ah habarun bimacna nahy laa tamnacu oo nahyi sariixa ah tanna waa khabarun bimacna nahyi laa yumnacu lama reebo yacnii yaan la reebin fadlulmaa'i biyaha dheeraadka ah biyaha dheeraadkaa marka maxaa ka baxaayana biyaha qofka baahidiisa waa ceshan karaa baahidaasna maxaa lagu qadaraya isaga ciyaalkiisa iyo ehelkiisa iyo tay u baahan yihiin xoolihiisa ayb xoolihii ilmihii iyo ehelkii iyo isaga baahidiisii ayb wixii ka badan ayaa fadlulmaa taasaa laga wadaa intaas baahidaa wixii dheer ayb biyaha marka laba qaybood waayo biyana waa biyo weelal lagu soo shubtay oo qofku isagu uu fuusto ku shubtay ama barkad gurigiisa ugu taallo uu ku shubtay ama biyo uu sidaas yeelay oo weel uu ku shubtay iyo inay yihiin biyo ceel waddo dadkao dhan wada leeyihiin laga qoday ama meel roobka biyihiisaa ku hooro waa balli markuu roobka da-o biyaha galo biyaha noocaasa ninka ku soo hormaraa dadka waa kaga xaq leeyahay iyo ninka ay beerta biyaha ay xaggeeda ka xigo oo biyaha xaggeeda ninka xigo ninka ka shisheeya horta isagaa oga leh markuu ka dhammaysto waa inuu u daayaa kan kale markuu xaajadiisa ka waraabsadana waa bannaynaya ninka kale u bannaynaya hadday biyuhu meel bannaana isla yaallaan wey oo balli iyo ceel ummadda waddo ay leedahay laga qoday oo kale iyo waa dadkao dhan baa wada leh taas waa marka midda hadda xadiidkan uu ku dhacayo laa yumnacu fadlulmaa laakiin biyihii ninka soo aroortay oo weel ku soo shubtay fuusto ku shubtoo gurigiisa dhigtay waa inaad bixisaa ma lagu qasbi kara nacam inta ka soo hartay xataa waa diidi karaa markuu dantiisa ka dhammaysto inta kaloo ugu jiro fuustada qofka waa dooraba waa gada karaa haddii u doonana waa diidi karaa ilaa bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen qof musaafira oo cabitaan rabo oo inuu cabaal iyo wax lamida u baahan uma diidi karo laakiin tasarufkiisa kale isagaa iskale marka saasaa biyihii marka loo kala qaadaya qof aan muqdar ahayn marka uma baahna waxaa la mida ceel hadduu gurigiis ka dhex qodana iyadana marka qofka muqdarkaa inuu wax ka siiyo waa qasab ee aadku ugu dhibaataysan ama sida kale wixii wax isagu leeyahay oo kala wa waxaa iyadana ku jiro biyaha webiga iyo kulli iyaguna ceelkaas meel bannaana dadku wada leeyihin laga qodoo kale unbay la mid tahay ayb laa yumnacu lama celiyo fadlulmaa'i biyaha dheeraadka ah ee qofka xaajadiisa ka badan lama reebo liyumnaca bihi si loogu reebto alkale u daaqa si daaqa loogu ceshto bacdu ahlilcilmi marka liyumnaca bihi اlkala waxay dhaheen dalaaladeedu waxay tusee taqyiid axaadiidta marka idlaaqaysa nahaa can bayci fadli اlmaa ama in biyo la reebo ayaa nebigu dadka laga celiyo diiday iyo liyumnaca bihi lkala'a lagu qaydaa bay dhaheen waa biyo markaa daaq lagu ceshanayo ujeedkiisu haddaanu saas ahayn dhib male qaar baa saas dhahay wacalaa haada low lam yakun hunaaka kala'un yurcaa falaa maanica min almanci ayb lintifaa'i alcillati bay dhaheen xukunka cillo uga dhigeen liyumnaca bihi lkala'daas laamu tacliilkana de waa ka muuqdaa waa arkaysaayb qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa alacmash can abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalama alaaatun saddex laa yukallimuhum اllaahu alla lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii hadal ay ku farxaan way ma kula hadlaayo ee hadal kale ay ka naqaan oo taqriic in lagula hadlo waa dhici kartaa gaaladaada alla wuxuu ku leeyahay ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun iyadaba waa hadal laakiin hadalka halkan la sheegayo waa hadal iyaga ka farxiyo rajulun nin manaca bna sabiili musaafir u diiday fadla maa'in biyo dheeraada biyahaasoo cindahu agtiisa ah nin biyo dheeraada oo haysto u diiday qof musaafira ilaahay lama hadlaayo qiyaamaha wa rajulun iyo nin xalafa dhaartay calaa silcatin badeeco korkeed ku dhaartay bacda alcasri casarka kadib yacnii kaadiban beenlow isagoo been sheegay ayuu badeeco iyo beec ayuu ku dhaartayoo wuxuu leeyahay ilaahan ku dhaartay ee badeecadaas intaasan ka soo bixiyey waana beentiisa bacda alcasri buuna dhaaranaya waxaa laga qaadanayaa marka amaakinta fadli gaara inay awqaadda inay fadli leedahay gaar bacd alcasar marka dhaarta la dhaartaa maararka kale dhaarta la dhaarta waa ka sii daranta amaakintuna sidoo kale kitaabulaymaanna waa ku soo marnay iyo warajulu nin baayaca imaaman imaam la mubaayacooday fain acdaahu hadduu imaamku siiyo ninkaas wafaa lahu waa u oofinayaa wain lam yucdihi haddaanu siinina lam yafi u oofin maayo ninka saddexaad waa warajulu nin baayaca imaaman imaam la baayactamay fain acdaa imaamku hadduu siiyahu ninkaasi maa araadahu wuxuu raba haddii uu ka helo ee imaamku siiyo wafaa lahu baycadii waa u oofinayaa wain lam yucdihi haddaanu siinina lam yafi u oofin maayo ayb marka taas khatar waa iyaduna ayb waxyaabahan oo kale dadka marka qaaran waxyaabo badan waa iskaga dhex jiraan ayb oo nin madaxoo marka uu uga hor imaanayo keliya un wixii uu rabay inuu ka waayey jagadii waa ku siinaa la yidhi oo kale la siinin lacagtii waa ku siinayaa la yidhi oo kale lama siinin wixii buu marka waxaa weeyaan dhib iyo rafaad caam ah ummadda ugu kicinaya ayb waxaana rubamaa marka shaydaanku inuu diin ka soo geliyey dhinaceeda laga yaabaa marka isagoo marka tiis u halgamaya ayaa diin uu ku marmarsiyoonaya ayb aaday u daran tahay waxaasoo kalena dadka noocaasoo kalena ilaahay waa kashfiyaaba ma dheeraadaanba waqti dheer iyagoon gaarinbaa bannaanka ilaahay soo dhigaan ayb isagoo wixii markaa uu diidaya ku dhex jiraan la arkayaa marka qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can اlacmash biisnaadihi wamacnaahu qaal walaa yusakiihim alla ma dahiraayo saddexdaa dunuubta kama nadiifinayo walahum cadaabun aliimun bay leeyihiin waqaala fi silcati waxa uu ka yidhi badeecadiina billaahi baan ku dhaartaye laqad ucdiya biha waxaa laga siiyey kada wakadaa intaa intaa baa la soo siiyey fasadaqahu اlaakharu ka kalena waa rumeeyey faakadaha waa ku qaatay ayb xadiidka marka macnihii loo tarjamayy iyo isaga waa tarjamaday xadiidka isleeyihin marka waxaa keenaya qofkan in alla aanu hadal fiicanba kula hadlin hadal yacnii waxaan ujeedaa hadal isaga naxariis u ahba inaan lagula hadlin waxaa keenayso waxa keenaya waa dembi weyn qaala xadaanaa cubaydاllaahi bni mucaad qال xdثna أbي whuو mعاaذ بن mعاaذ الcnbري الbصري qال xdثna كhmس عن سyار بن منdور رaجل min بني فزارة عن أbيه عن امرأة يuqاal لha بuhayسة عن أbيهa qاaلت اsتأdنa أbي aabbahay baa idin dalbaday النبي slى الlه عليه لي وsلم nebigu ka idin dalbay inuu soo galay fadahla baynahu وbayna qamiisihi fadakhala wuxuu galay ninkii baynahu nebiga iyo bayna qamiisihi qamiiskiisa inta ka dhexlay yani shaarkiisii ama maradiisii kore iyo nebiga ayuu kala dhex galay fajacala wuxuu gudagalay yuqabilu inuu dhunkanayo wayaltazimu ou markaa ku dhegaayo nebigiisa u barakaysanayo uma qaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebigii allow ma shay-u aladii laa yaxilu mancuhu ma shayu shaygu muxuu yahay alladii shayga oo alladii shayga laa yaxillu mancuhu mancintiisu aynan xalaal ahayn aysan xalaaloobaynin wax aan la diidi karin ii sheeg qaala almaa biyaha biyaha lama diidi karo qaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah ma shayu aladii waa muxa shayga laa yaxillu mancuhu mancintiisu aysan xalaal ahayn qaala almilxu cusbada cusbada laftirkeeda de waxaa weeyaan in laga wado midda ay deriska isu seenayaan qofka deriskiisu cusba hadduu uga baahdo ma u diidi kara waa dembi kabiiru ku dhacaya wayamnacuuna almaacuunay gelin ama waxaa laga yaabaa cusbo meel dad qof gaara ah uusan ahayn shaqo iyo cilaaj iyo waxuu ka qabtayna aan jirin oo iyagu marka cusbo iska tuuran oo biyihii badda intay galeen meeshii ay ku qallaleen oo cusbadii markaas yacni ay ka samaysantay cid gaaroo hadda shaqo ka dhigatayna aynan jirin qofku yacnii waxaa weeyaan nin walbaa meeshuu ka jabsaduu leeyahay waa macdanka oo caamkaa meelaha caamkaa laga heloo kala wa oon horena u soo marnay meelaha qaarkood amaa laakiin hadduu ninku dhul uu leeyahay ka samaystay isaga cusbada uu ku samaystay yacnii shaqaalo geliyey oo uu shaqadii meesha ka qabsado cusbadiisa isagaa iskale marka waana gado kara waana ku diidi karaa middaas qaala waxauu yidhi yaa nabiy allaahi ma shayu aladii laa yaxillu mancuhu qaala an tafcala alkhayra khayrka inaad samaysid khayrun laka waa kuu khayr badantaha adiga sidaa yeelay xadiidka isnaadkiisu waa daciifoo majhuuliin badan baa ku jirta idiraabna waa ku jiraa ayb oo jahaala xadiidka ku sugan buhayisadaas iyo nacam ayb iyo rajulin min bani fazaara ninka uu leeyahay sayaar ibni manduur ayb musalsal marka bilmajaahiil weeyaan idiraabna waa ku jiraa labadaa cil loo leeyahay kuwii horaasa looga kaaftoomaya qaala xadaanaa caliy bnu اljacd allu'iyu qaala akhbaranaa jariiru bnu cumaan xariisu bnu cuثmaan can xibbaan bni zaydin الsharcabiy can rajulin min qaranin waa qolo marka yeman degto oo weysulqarni qoladiisa xaawa xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ciisa bnu yunus qaala xadaanaa xariisu bnu cuثmaan qaala xadaanaa abu khidaash wahada lafdu caliyin waa cali bn اljacd xadiidkiisa lafdigiisa waaye kane can rajuli min almuhaajiriina min asxaabi الnabiy salى اllahu عalayh wali wasalam qaal waxba ma dhibaysa marka ogaan la-aanta صaxaabiga yani inaan صaxaabiga la garanaynin ibhaamkiisu dhib ma laha qaala hazawtu maca الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga maciisa ayaan duulay aلaaثan saddex jeer asmacuhu anoo markaa maqlaya yaquulu asmacuhu xaal aan maqlaya yaquul isagoo dhahayo almuslimuuna shurakaa'u muslimiintu wadaag ayay ku yihiin fii alaain saddex fi lkala'i daaqa walmaa'i biyaha wanaari iyo dabka daaqa iyo biyaha iyo dabka waa inta aan la soo qaadanin qofku inta uunan soo qaadanin wixii saddexdan ka mida oo qofku soo qaato oo isagu yacnii intuu soo gurto oo soo samaysto ama uu biyihii soo dhaansaday haddii uu soo qaato milkigiisay markaas noqonayaan waa intaan la soo qaadanin marka tan macnaheedu bidaliili waxaa ku tusaya nebigu sala allahu calayh waali wasalam inuu yidhi laan ya'khuda axadukum xablahu midkiin inuu xariggiisa qaato fayaxtadiba duurkaas ou tago ou soo qoryo gurto oo uu markaas soo qaato suuqa ula yimaado ou gataa uga khayr badan inuu dadka baryo marka qorigii lasoo qaaday soo ma aragti waa in la gado waa bannaan tahay marka nin baa xooggiisa ku soo rartay oo soo qaatay taas waa bannaan tahay biyaha balligaas ku jira haddii nin uu jirgaan ku soo dhaansado gurigiisa keensado ama uu fuusto ku soo qaato oo gurigiisa la yimaado asaa iskale biyihii waayo keen ma dhehayso adoo haddaa rabto tag meesha sooma fahmi marka ibnulqayimna macnahaas uu tilmaama waana saasaas saasna weeyaan marka sida saxiixa laakiin fuustada guriga kugu jirta laftirkeeda haddii qofda u dhibaatoonaayo mudar ah uu yimaado oo u dhibaataysan oo musaafir ah ma u diidi kartid biyahaasbiyo ou cabo ma loo diidi kara laakiin adiga milkigaaga waay markaas ayb alkala marka daaqa marka laysla leeyahay waa goormana markuu duurkaas ku yaallowa laakiin markaad adiga soo gurato ama markaad adiga dhul aa leedahay inta wareegsato caws ku abuurato waa gada kartaa cawskaaga dhow waa inta marka meel bannaana oo ardulmawaadka uu ku yaallowa ayb baabun fii bayci fadli اlmaa'i biyaha dheeraadka iibintooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay baabkii hore marka wuxuu ahaa biyahaas in la manciyo adoon gadanaynin baabkanna waxaa weeyaan inaad biyaha adiga baahidaada ka badan iibsato waa laba xugun oo kala duwan marka qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa daawuud bn cabdiraxmaan alcaطaar can camri bni diinaarin can abilminhaal can iyaas bni cabdin ana rasuula اllahi sal l slama nebigu nahaa can bayci fadli اlmaa biyaha dheeraadka ee qofka xaajadiisa ka badan gaditaankooda ayuu reebay in la iibiyey marka in la iibiyena xadiidkan baa marka reebay oo diidey ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix tirmidi iyo nasaa-ina waa soo saareen waana midda marka mucaalaje iyo waxa aynan ku jirin waay tan laga hadlayokala saarna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii amani sinawri mukulaasha yacnii qiimaheeda yacnii in la iibiyo yacnii amanka iyo lacagta laga hela iyada iibinteeda ayuu u baab yahay xukunka caddayntiisiibu u baab yahay assinawr waa nooc mukulaalaha ka mida mukulaal duureed yaa la yidhaahdaan ayb ama mukulaalaha caadiga labadaba axaadiidka waa ku soo aroortay marka in la iibiyaa waa la reebay oo lacag laga helaa maxaa loo diiday bacdu ahlilcilmi marka waxay leeyihiin waxaan la dabdin karin dadkay u timaadaa guryahay joogta hadday rabtan waa iska tegaysaa qofku marka wax ka tegi kara waa haddii haddii la doonan ma la dabdin kara marka bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen shay oo yacnii qiimo leh ma aha shay markaa muqawam oo inta la qiimayn karo ma ma ahan ayay dhaheen labadaas marka nooc wax ayay u sheegaan iyo waxyaabahaas oo kale dadku inay isu diidaan oo kale iyo yani mukulaal qof dan hadduu ka yeesho uga baahan yahay haddii lacag iga siin la yidhaahdo waxba had iyadaba aan ku fadhinin taas baa marka nooc arxandarra ah ku jirta dadku lama rabo inay noqdaan dad maaddo un keliyan ixsaankii ay isku samayn lahaayeen keen gaaladaas saas oo qofka waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo tala yar hadduu siiyo meeluu yaqaana hadduu u sheego inuu yidhahdo lacag keen waxaasoo kale marka haddii dadka lagu dhex furo waxay noqonaya inaysa isku naxariisaman marka waxaan adigana wax kaa dhibaynin inaad qof ka iibiso yacnii waa laga fiican yahay oo macnaha marka waxaa weeyaan an yakuuna innamaa nuhiya can baycihi lianlaa yatamaanaca annaasu fiihi dadka inayna isku waxyaabaha iska mancinin waliyatacaawaruu maa yakuunu minhu fii duurihim fayartafiquu bihi maa aqaama cindahum waxyaaba layskugu naxariistooo kale bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen mukulaashu wax la xiri kara ma aha oo la dabdin karo oo hadday doonto iska tegaysaa maxaa qofka looga iibsanaya qaala xadaanaa ibraahim bn muusa araasiyu qaala abaranaa xaaw xadaana rabiic bnu naafic abu tawbata wa caliy bnu baxrin qaala xadaanaa ciisa midna ahbaranaa wiiri koona xadaanaa bay dhaheen can alacmash can abi sufyaan can jaabir bni cabdillahi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigu nahaa wuxuu reebay can amani اlkelbi eyga qiimihiisa iyo wasi nawri bisada qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabdurazaaq qال xdثna cmر بن زayd الصنcاaني أنhu samca أba الزubayr can jaabiri أن النabiya slى الlه عlيه لي وsلم نahاa can ثmن الhiri mukulaasha qiimaheeda ayuu nebigu reebay baabun fii aثmaani اlkilaabi eeyaha qiimahooda caddaynteeda buu u baab yahay xukunka ku soo arooray caddayntiisa ey ma laga ganacsan karaayo lacag ma laga samayn karaa qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna سفyاn عن الزهري عن أbي بكر بن عبدالرحمن عن أbي مسعوud عن النبي slى الlه عليه وaلي وsلم أنhu نahاa wuxuu reebay can ثmن الكلbi eyga qiimihiisii buu reebay وmhri الbaغyi naagta zaaniyada waxa ay ku qaadato jirkeeda ayuu reebay waxulwaani ilkaahini iyo kitaab gaabilowga ama midka isagu yacnii wax faaliyo waxa la siinayo ayuu reebay oo dhibla'aanta lagu siinayo xukunka marka xulwaanulkaahinka iyo mahrulbaqiyi waa soo marnay eygana isaga laftirkiisa waa ku dhex jiray laakiin hadda baabka eyga ayuu u baab yahay cilladuna marka sababka marka ey in la kala gato loo reebay waa maxay laba macnay culammada ku sheegeen laba cillo midood un cilla waxaa weeyaan najaasadiisa waana midda imaamu shaafici uu ku cilleeyey waa eyga linajaasatihi baan loo kala gada karin najaas waxaa dadka laga gadi kara ayb khamradoo kale eygaoo kale dhiigga oo kale doofaarkaoo kale kullu haadihi lilnajaasati baan loo iibinaynin oo layskaga reebay ayb bacdi ahlilcilmiga waxaa jira marka eyga aan najaas u arkin maalikiyada waay marka ee kuwaas maalikiyadana marka waxay ku cilleeyeen cadamu ittikhaadihi annahyu can ittikhaadihi ayaga waxay dhaheen annagu najaas ahaanta ku cillayn mayne nahyigan waxaan ku cillaynaynaa in la yeeshaa la diiday xadiidkii soomaalian qofkii ey yeesho gurigiisa markaa geliyo kiiraad baa ka nuqsaamaya nahyigaas baa ka dhalanaya haddii hala gatal qoladaa marka eegu saasay dhaheen qoladan dambe marka cilladooda haddii la fiiriyo eyga marka la idmay in la yeelo karo eeyaha qaar la yeelan karaa jirta soo maha hadduu ilaalinaayo beer oo kale ari baa lagu raacdaa maalan ayb waa lagu ugaarsadaa qofku inuu ey uu ku ugaarsanaayo yeesho waa u bannaanayd kaasay ka soo reebayaan marka ila cilladooda ayagu waxay tahay ittikhaadka yeelashada la diiday darteed baa loo reebayna in la kala gato maadaama taa cillad ay ka dhigeen kii la idmay waa la gedi karaa riwaaya nasaa'iya marka soo aroorto ilaa kalba saydin dhahaysa laakiin waa daciifiyey nasaa'i riwaayadaas ziyaadadaas waana daciif saas waa warraajixu marka eyga inaan sina loo gedi karin ama midka saydkaa oo lagu ugaarto ama yaan lagu ugaaranin midna inaan la iibin karin ayb maxaa yeelay dariicaba wuxuu u noqonayaa in eygii markaa ittikhaadkiina dariicu u noqonayaa de najaastana waa ku tacalluqaysaa eygii waa ku dhex jirtaa marka iyo waxyaabo marka in laysku taageeraba ay tahay waxaad uga geday qof wareeygaaga isii aan kusoo ugaarsadee waa kaa ijaaraya beesaan kaa qaadaya keen aan kaa gaday wax yar waayo wax hadda aan macno lahayn haddii layska iibiyaa tacaawunkii dadkaa meesha ku dhumaayo macnahaasna waa isaga jiri karaan qaala xadaana rabiic bnu markaa hada alqowl marka haddii la qabto eyga lama iibin kara la dhaho amankiisii marka aan eygii muhman ma noqon karaba haddii la yidhi ninkii eyga baabi'iye ka hor qof ey ka dila marka nacam ma magdhow marka ma laga bixinayaa ma magdhabayaa mayaa la leeyahay maxaa yeele muhman maba ahanba nacam beecna ma geli jirin shaygu markau qiimou qiimo leeyahay daa qiimatin markuu yahay la magdhabi karaa nacam ayb ey kastana marka waa caan buu ku yahay walidaalika marka qof waxa qofka talfiyey qiimo ku laasimaya ma jiraayo ayb qaala xadaana rabiic bnu naafic abu tawba qaala xadaana cabdulaahi cubaydullaahi yacni bni camrin can cabdilkariim can qays bni xabtar can cabdillaahi bni cabaas qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can hamani ilkelbi eyga qiimihiisa amankiisa marka ama ijaaro ama yanii ha noqdo ama gadasho wain jaa'a haddii uu yimaado yalubu isagoo raadinayo qofkii eyga dhiibay amana alkalbi eygii qiimihiisa isagoo raadsanaya hadduu yimaado famla' kafahu afki calaa cashiisa waxaad ugu shubtaa ood ka buuxisaa turaaban ciid hadduu ku yidhaha lacagti keen ciid qaado ugu shub marka sii ciiddaas calaa cashiisa marka ciid uga buux ey qiimo iyo lacag layskama siiyeen xaafidku marka wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix ayb waxaana laga qaadanayaa marka eygu wax qiimaa inuusan lahayn qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii cawn bnu abi juxayfa ana abaahu qaal ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه ali waslm rasuulka nahaa wuxuu reebay can hamani اlkelbi eyga lacagtiisa qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qال xdثnي macruuf بن سwayd الjudaamiy أنa culya بna رabاx اllkhmiy waa waalid muسى بn culay xadaثahu أnhu samca abا هurayرaةa yquul qaala rasuul الlahi slى الlه عlيه aلي وsلم laa yaxilu ma xalaal aha ثamن الklbi eyga qiimihiisa xalaal ma aha walaa xulwaan اlkaahini kaahinka iyo kan caraafka ah waxa la siinayo oo caraafadiisa uu ku qaadanayana xalaal ma aha walaa mahrulbaqiyi naagta zaaniyadda jirkeeda waxay ku gadanaysana xalaal ma aha marka baabkan tada xadiidkiisa saas u oofsanay baabun fii amani alkhamri waalmaytati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii amani alkhamri khamrada lacagteeda ayb iyo waalmaytati iyo baktiga ayb khamrada iyo meytadaba marka beecooda waa xaaraam najaasada ku jirtaana xaaraam uu u yahay sida loo badan yahay labaduba ila waa najaas ayb meyte marka maxaa la yidhaahdaa marka dadku waxay moodayaan meytada un wax oo xoolo iska dhintay un bis xooluhu hadday iska bakhtiyaan waa meyte waa la dhaxaa waxaa kaloo meyte ah xoolaha aan sifo sharciga lagu gowracin xoolaha aan sifada sharciga lagu gowracin jinni haddii loo gowracoo kale xoolahan marka mingiska iyo booranaha oo kale oo bisinka ka daaya la leeyahay jinnigaa xanaaqayo oo jinniga loogu taqarubaayo bakti waayo bakti waa najaas muslinaa gowracay iyo waxaas ma la dhahayo wax allaale wixii dakaad sharciga uunan ku dhicin ayb qof maalan ahlu awsaan ah ayaa neef qalay ari ah bakti waay waa la qalayna la dhahayo dhiiggii baa laga saaray maaha nacan keliya maaha ayb waxay noqonaysaa maalan ama qof xoolahan marka iyagu xabadda lagu dilaayo neefkii waa la soo qabtay korontaa lagu gariiriyey waa dhintay ama xabad baa lagu dhuftay saasaa markaa iyadoo markaa la gowrici karay ayay madax intay xabad uga dhufteen se u rafanay u rafanay u rafanayo iska dhintay ayb ama ul baa lagu dhuftay waxaasoo dhan waa iska bakti bimansilati اlmaytati xabadda haddii neefka la gaari waayo kale iyo haddii markaas bisinka inta loo qabto lagu dhufto laa xaraj kitaabu sayd iyana waa ku soo marray baktiga marka kaasaa la yidhaha waxaa kaloo bakti ah neefkii oo nool haddii wax laga soo goosto qayb la soo gooyo waa bakti waay waxaas waa najaas marka baktigu suuradiis waxyaabahaas o dhan bay noqonaysaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu صaalix wahuwa almisriyu qaala xadaana cabdulahi bnu wahbin qaala xadaana mucaawiyat bnu صaalix can cabdilwahaabi bni bukhtin can abi zinaad cabdullahi bni dakwaan can ilacraj can abi hurayrata anna rasuula اllahi sal l slam qaal nebigu wuxuu yidhi in allaha xarama alla wuxuu xarimay alkhamra khamradii ayuu xarimay iyo wahamanahaa lacagteeda waxarama almeytata baktigiina waa xarimay iyo wahamanahaa lacagtiisa waxarama alkhinziira doofaarkana waa xarimay iyo wahamanahu lacagtiisa lacagtii isaga laga sameeyo in allaha xarama alkhamra khamro maxaa la dhahaa marka kullu muskirin wax allaala wuxuu wax sakhraamiyo waa khamro kullu muskirin maa'ican kaana ow jaamidan kaan ama ha qallalnaado ama ha ahaado mid maa'ico dareeraah ha noqoto cinabka ha laga sameeyo ama timir ha laga sameeyo ama gelley ha laga sameeyo ama qasab ha laga sameeyo maxaa yeelay saxaabadu waxay dhaheen alkhamru maa khaamara alcaqla khamri waxaa la yidhaha wixii caqliga daboolo ayb caqliga daboolaa la yidhaahdaa buu ayay yidhaahdeen cumar baa saa yidhi saxaabadiina saasoo kale ay dhaheen oo waa ka ansaxday ayb shaarica khidaafkiisana iyagaa ugu cilmi badan ayb marka waxyaabahaas oo dhan khamri bay noqonayaani cinab in laga sameeyo iyo wax gaara in laga sameeyo shardi ma aha nacam ayb ayb oo marka khidaabka sharciga inama alkhamru walmaysiru marka la leeyahay inama alkhamrudaas khiaabkaas shaaricu xaggiisa ka yimid saxaabadaa dadka ugu faham badan saas ibnulqayim yidhi iyagii marka maxay u garteen wixii caqliga daboolo wixii caqliga daboolay u garteene iyagu ma kala saarinoo ma dhihin midda cinabkaa laga wadaa midda gelleyda dhib male ma aysan dhihin sida xanafiyadu qabaan oo kale nacam oo midda cinabkaa waxay dhaheen iyagu wax yar iyo wax badan waa xaaraan midda gelleyda iyo kale laga sameeyo shaciirtana xaddu sakri markay gaarto yacnii qofka uu ku sakhraamo sakraan uu ku noqdo intay ku gaarsiin kartaa xaaraan ahe wax yar xaaraan maaha ntaas oo calaa daalika nebiidka iyo waxaa ku xalaashadeen marka ibnuulqayim wuxuu leeyahay maya hum aclamu اlummati bikhitaabi shaarici wa muraadihi shaarica khitaabkiisa iyo muraadkiisa saxaabada dadka ugu aqoonsho aqoon og iyaguna khamrada saasay u fahmeen waa saa loo fahmaya low hadda uu soo baxo sharaab saxaabada waagooda aan jirin laakiin marka la cabo lagu sakhraamayo hadduu soo baxo ma la dhahaya khamradii waagii nebiga jirtay cinabay ahayd bis iyo timir ee laga soo jira tan amri khamri lama dhaho ma la dhahayo alkhamru maa khamara alcaqla qaacidadaasa khamrada wa amanahaana waa xarimay waxarama almaytata waamanaha ayuu xarimay waxarama alkhinziira waamanahu ayb qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid وهو أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الليث عن يزيد, عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم يقول عام الفتح markii maka uu furtay sanadka isagoo dhahayaan maqlay huwa bimakata uu joogo xadiidkan marka waa qaacido aad muhiim u ah buyuucda xaaraanta ah intooda wax badanoo ka mida nebigu uu ku sheegay waxna nebigaa sheegay waxna ilxaaqa loogu daray walidaalika xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta ibnu rajab arbiciinka uu ku siyaadiyey arbiciinka afartan iyo laba xadiid sideeduu ku daray ibnu rajab konton xadiiduu ka dhigay sideedda uu ku daray kanaa ka mida maxaa yeelay usuusha ayuu ka mid yahay axaadiidta buyuucda manhiga usuusha u ah ayuu ku jiraa kan aadayna marka culimmada u sharxaan ayb zaadulmacaadka ibnulqayim aad ugu sharxay juska shanaad ayb ibnu rajabna meesha ku sheegay jaamic اlculuum wاlxikam in allaha alla caزa wajalla xarama wuxuu reebay bayca alkhamri khamrada beeceeda ayuu reebay allaale wuxuu caqliga bedelo waa soo gelayaan marka meeshaan ha noqdaan muskir ha noqdo mufatir mufatirka waxaa la yidhaha qofku markuu cabo ama isticmaalo isaga dhan uu noqonayo waxaan shaqaysan karin oo kale maanta dhan waa iska fadhiya waa iska yaalla waxyaabahan daroogadaa saas daroogada xashiishka iyo binjiga iyo qaadka qofka hadduu iska badiyo iyo mufatir acdaadii qofka dhan baa wax daalan intay ka dhigta mma shaqaysanay yacni wuxuu awoodaa inuu laba maalmood iyo saddex maalmood fadhiyo qof bani aadan maa marka laba maalin saddex maalin jiifi kara ama fadhin karan mufatir mar haddii caqliga ay saamaynayaan waa soo gelayaan waxailxaaq baa loo soo gelinaya marka ayb xarama bayca alkhamri buu xarimay waalmaytati baktigii ayuu xarimay maytadana wax allaale wixii dabcan daabidkii hadda aan u sheegnay maa zaalat canhu alxayaatu bigayri dakaatin sharciyatin waxay uga tagto nafta waalkhinziiri doofaarkii ayaa alla uu xarimay ayb waa najaas cayntiisana waad xaaraan ayb wاlأصnaami asnaamtii ayuu markaa xarimay asnaamtii asnaamta in la kala iibsado iyadana waa la reebay baycu اlasnaam marka ibnuاlqayim wuxuu yidhi yadkhulu taxtahu waxaa soo gelayo kullu aalatin mutakhidatin lishirki calaa أyi wajhin kaanat tahdiib ma dhigayo zaadulmacaadka juska hanaad wuxuu yidhi aalad kasta oo shirki loogu loo samaystay calaa أyi wajhin kaanat aalad kasta oo ilaahay shirki loogu sameeyo dhan asnaamtay la xugun noqonay marka qasab maaha marka wuxuu yidhi noocay calaa ayi wajhin kaanad noocay doonta ha ahaato wa min ayi nowcin kaanad noocay rabta ha ahaato sanaman ow waanan ow saliiban saliib ha noqdo sanam ha noqdo waan ha noqdo allaale mar haddii hayga shaygu mar haddii uu yahay wax shirki alla yanii hayrkii lagu caabudaayo hadduu yahay beeciisa ma bannaano wakadalika waxaa soo gelayo alkutub اlmushtamilatu cala shirki kutubta shirkiga koobsanaysana in la kala gataa ma bannaana beec qofka inuu usoo dhigto waa xaaraan suxti buu cunaa kutubta yanii waxaa weeyaan sixirka iyo shacwadada iyo iyada yanii wax manfaco ay leedahay aan jirin aan ahayn shirki aan shirki ahayn yacni bis waxaan marka kutubta aqlabkoodu marka shirkiyaadka marka lagu taqriiriyo ayb halkaanay soo gelayan maxaa yeelay shaaricu dhagax mucayana danka ma laha isaga dhagax mucayana haddii ilaahay shirki loogu sameeyey lama kala iibsan karo inuu kaas keliya uu yidhaahdo laakiin kutubkii shirkiga laga baranayana waa la isticmaali karaa yacni waxaa weeyaan laba shay oo isku mida oo la kala qaadayo laba xugun loo kala samaynayo shaaricuna waxaas waa ka nasahan yahay shay yacnii marka inuu tafriqo u kala sameeyo laba shay isku mida bal ibnuulqayim wuxuu yidhi kutubta noocaasa waa ka darar badan tahay dhagaxaas la caabudayo iyagaa ka darar badanoo shubho iyo balaayo ay ku taallaaban marka ninka dadkan makaatibta iyo kutubaha ka ganacsado marka iyagu rawaaj inay fiiriyaan keliya maahane kutubta noocaasa dadku inay ka gadaan ma bannaana waxaa shirkiga lagu difaaco iyo kuwa shirkiga lagu taqriiriyo iyo yani ma sheegayno kitaabka asalkiisu hadduu fiican yahay mas'ala min almasaa'il oo gef ama ijtihaad gef uga xasilay ee dadka qaar uga faa'iidaysteen shirki ma kaas iyado taas lagama hadlaayo kalena ayb laakiin middaan ka hadlayna waxay tahay kuwa u samaysanba in shirkiga lagu taqriiriyo khuraafaadka iyo waxyaabahaas ayb ayb marka wuxuu yidhi wakadalika alkutub اlmushtamilatu cala shirki wacibaadati gayri اllaahi wahaadihi kulluhu yajibu isaalatuhaa in la baabi'iyaa waajib ah waicdaamuhaa in la tirtiro la zuuliyo wa baycuhaa in la gadana dariicatun ila iqtinaa'ihaa gadashadeedu waxaa ka dhalanayo ay dariico u tahay in la haysto marka oo la kaydsado meel la dhigto ayb ayb wabaycuhaa dariicatun ila iqtinaa'iha waاtikhaadiha fahuwa أwlىa btaxriimi اlbayci min kulli maa cadaaha wax walba iyadaaba kaga owlaysan ilaa waana اnebiya sal اllahu alيh markaa wuxuu yidhi nebigu meeshaan haysdhihin marka asnaamtaa loo dembaysiiyey khamradana waa loo hormariyey macnaheedu marka waxaa asnaamtee khamrada khamradaa daran maa laga wadaana maya buu yidhi man waxaa weeyaan tadarujun min alأshali ilaa maa huwa aqladu minhu kii sahlanaaya laga bilaabay kii ugu darnaay baa gadaal la geeyey waana la sameeya qur-aankaba waa ku jirtaa qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun taas marka taasoo kale waayuu leeyahay asnaamtiina marka waxaa soo gelaya kutubta shacwadada iyo khuraafaadka oo shirkiga dadka ugu yeerto o dhan baa soo gelayaan iyo wax kastoo dariica ila shirki u noqon kara lama kala gado karo khinsiirku isaguna de waxaa soo gelaya hilibkiisa laftiisa tintiisa kulli waa waa lama kala iibsan karo bakhtigu isaguna noocow doonaba ha ahaado khamrigu iyadana noocay ku timaadaba faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal noo sheeg shuxuuma almaytati bakhtiga baruurtiisa yani xayrtiisa hayga neefka bakhtiyey xayrtiisa bal ka warran fa innahu yuطlaa bihaa waxaa lagu subkadaa waxaa lagu jilciyaa oo la mariyaa assufun doomaha ayaa la marsadaa wayudhanu waa lagu subkaa bihaa iyada aljuluudu maqaarkaa lagu jilciyaayoo lagu subkaa wayastasbixu biha annaas dadka ayaa shito oo faynuusay ka dhigtaanoo marka xayrtaasi intay marka waa hursadaan oo waxay ka dhigtaan marka misbaax fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya huwa xaraamun waa xaaraam culammada marka waxay isku qabteen huwadaa xaggee u noqonaya marka huwa xaraamun laa maya huwa ma waxaa loo jeedaa in la isticmaalaaba xaaraan ah xayrta bakhtiga xayrtiisa in doon la mariyo in sina in loogu intifaaco waa xaaraan miyaa laga wadaa marka intifaaca xayrta bakhtiga intifaaceeda xaaraam ah miyaa loo jeedaa mase waxaa loo jeedaa huwa beeciisa maytada beeceedu xaraamun xaaraam weeyaan miyaa loo jeedaan imaamu shaafici macnaha labaaduu qariray ibnu taymiyana macnahaasuuba xoojiyey isagu oo waa maxay huwa beeca laga wadaa beeca maxaa yeeley marka nebigu uu yidhi bakhtiga beeciisa waa xaaraam ayay waxay keeneen manfaco inuu leeyahay kaannahu marka inay dhahayaan maadaama manfacadaa uu leeyahay ma la kala iibsan karaa marka isagu maadaama nafcigaa uu yeelan karo oo doomahana la mariyo waxana la mariyo maqaarkana lagu subko ma la iibin karaa binaan calaa daalika anoo saa u isticmaalayo ma iibin karaa markaa nebigu wuxuu yidhi maya waa xaaraam sababta haddii la banneeyo intifaacu haba iska bannaanaadee haddii marka intifaacaba haba bannaanaadee haddii la yidhaha marka beeca iyo intifaacu isma laha waxaa ka dhalan karo shaygan intifaaciisa waa bannaan yahay laakiin aslanba intifaaca iyo madarrada madaradaa badan haddii la yidhaha marka in la kala gato bakhtigu waa bannaan tahay dariico wuxuu u noqonayaa marka dadku inay isticmaalaan oo calaaqa la yeeshaan bakhtigii taas marka sadan lidariica loo diidaya xanaabilada iyagu waxay u badan yihiin huwada waxay u celiyaan isticmaalka oo waxay leeyihiin neef bakhtiye xayrtiisa lama shido karo doon lama marsa karo xarig laguma jilci karo waxna isticmaal dhan male waa layska waxayn khadaabi marka meeshaan mas'alow marka keenay wuxuu yidhi waxaa muttafaq lagu yahay oo lagu ijmaacsan yahay neef hadduu kaa bakhtiyo ey guriga kuu joogood ku ugaarato inaad neefkii bakhtiga ahay u jiidod siiso oo iska cuno intifaac waa iyada laftirkeedawaa intifaac ile xoolihii adiga aadwixii adiga aa lahayd ayaad dhinac ayaad ka siisay kulligiis dheeray ma la dhihin doon la mariyo iyo doon la marsado doon oo yacni la mariyo ama in laga dhigto yacni shumac oo la shito oo markuu baaba'ano meeshiisa uu ku baaba'o iyo in nee yacni shay aad ku ugaaranayso bahal aad ku ugaaranayso inaad calaf uga dhigto wax farqiga udhexeeya ma lahawax farqiga oo u dhexeeya ma laha marka huwadaani isticmaalka maahane waa beeca ibnu taymiyana macnahaas uu rajaxay ibnulqayim kadalika macnaha waa rajaxay juska shanaad marka iyuu ku sheegay fa qaala waxau yidhi laa maya huwa beecu xaraamun xaraam weeyaan saas aan ku wadno uma qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi cinda daalika meesha agteeda qaatala allahu alyahuuda yahuud allah lacnado in allaha marka fuqahada waxaa dareemay marka khilaafkoodu badanaa masaa-isha ay isku khilaafayaan wuxuu ku salaysnaadaa yacnii xadiidka maxaa laga fahmay xadiidkan xukunkan waaba xaaraam ama waa la reebay ma'qadkiisa daay waxaan soo marnay mas'alo culummada ma'qadkeeda ku kala duwanaayeen eyga beeciisa nin wuxuu yidhi waa najaas ahaanaa loo reebay nin wuxuu yidhi cadamulitikhaadka waa yacnii annahyu can ittikhaadihaa waa nin walbaa markaa dhow xukunka waa ku kala duwanaanaya khilaafka marka fuqahada fahamkaasaa dhaliya maahane khilaaf maahan si kale u yimid haw malaynin ee haw malaynin in ninna deliil arkay ninna uusan deliilka arkin waa iska dhacdaa taas laftirkeeda waa dhici kartaa sabab ka mida asbaabtu waa yahay laakiin iyadoo labadoodaba deliilka arkeen ayayna isku si u fahmaynin markaa nebigu wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuuda yahuud allah lacnado in allaha alla lamaa xarama markuu ka xarimay calayhim iyaga korkooda shuxuumahaa yani xoolihii laga xarimay xayrteeda xoolaha xayrtooda markii laga xarimay ajmaluuhu way dhalaaliyeen way qurxiyeen macnaha waxaa laga wadaa xayrtii bay dhalaaliyeen adaabuuha uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu amanahu lacagtiisii bay cuneen marka si dadban bay marka u cuneen baruurtii iyada intay soo qabsadeen ma aynan cunin laakiin intay dhalaaliyeen iyadoo subaga iyadoo saliid ah bay gadeen lacagtii ay ka heleen bay cuneen isla meeshii u waay marka idinkana sidoodoo kale ha noqonina waa ha xeeladaysanina hadaad tidhahdaan waxaan manfacadaas ay leeyihiin haddaan saa yeelana marka saddan lidariica ayuu u reebay marka nebiga faakaluu amanahu lacagtiisay marka saa ku cuneen marka waxaa laga qaadanaya marka shaygan waa xaaraam haddii la yidhaahdo in la iibiyo oo lacag lacagta laga hela la cunaana ma bannaano waa isla mid un amanka iyo shayga cayntiisu waxba isma dhaama dad badanoo marka muslimiinoo waxaa jiro yacnii khamriyay iibiyaan meelahaas gaalada waxaa laga yaabaa marka inuu ku andacoonayo leeya gaalkan maxaaba xaaraam ka ah waaba gaale khamrada waaba cabaaya isagu masaga xaaraan u arka marka hadna waa ka gadanaya buuleey khamrada shay sideedayba waxay u tahay cayn oo muxarama ah marka qofna lama iibin karo haddaad marka khamradii adiga cabidda cabiddeedii lagaa xarimay lacagteeda inaad cunto waa lagaa xarimay iyadana oo khamri inta iibiso ama ka shaqayso lacagta aad ka samayso aa marka adiga masruufato ama aa cunto waa la reebay ayb wahaakada waxa saas oo dhan waa noocaas wixii xaaraam oo dhan waa saas ayb dadka marka maqaayadaha maalan iyadoo ramadaan tahay maqaayadaha furaayo kale oo dhahaya hadhow marka waxaa laga yaabaa qof soon uusan waajib ku ahayn inuu meesha yimaado cuno iyo waxaas waa tacaawun oo marka oo qofka shay xaaraana qofkan kale inaad kula tacaawuntaaba iyada laftirkeeda xaaraam walaa tacaawanuu cala اlimi wاlcudwaan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa abu caasim can cabdilxamiid bni jacfar can yaziid bni abi xabiibin qaal kataba ilaya caطaau caطaa baa ii soo qoray can jaabirin naxwahu xadiidkan oo kale lam yaqul huwa xaraamu ma dhihin qaala xadaanaa musadadun ana bishra bna اlmufadal wakhaalid bni cabdillaahi طaxaan xadaثaahum almacnaa manaan labadooda macno ahaan xadiidkay keeneen waa isku mid alfaadda unbaa kala yarduwan can khaalidin اlxadaa can barakata qaala musadadun fii xadiidihi can khaalid bni cabdillaahi xadiidka uu khaalid riwaayada uu khaalid ka warinayo waxa uu yidhi can barakata abilwaliid uma tafaqaa can ibni cabaasin qaal ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigan arkay jaalisan isagoo fadhiya cinda rukni rukniga agtiisa qaala waxa uu yidhi farafaca basarahu araggiisiibuu kor u qaaday ila samaa'i samada xaggeeda xajarka yani kacbadii buu joogay araggiibuu kor u qaaday fadaxika waa qoslay faqaala waxau yidhi lacana allaahu alyahuuda yahuud allah lacnado alaaan saddex jeer in allaha alla xarama calayhim ashuxuuma xayrtii buu ka xarimay fabaacuuha way iibiyeen waakaluu ahmaanaha lacagteedii bay cuneen wa in allaha allana idaa xarama hadduu xarimo calaa qowmin qolo korkooda akla shay-in shay cunistiisa hadduu ka xarimo xarama calayhim amanahu lacagtiisana ay ka helaanna waa ka xarimay walam yaqul fii xadiidi khaalid bni cabdillahi طaxaan ra'aytu waqaala qaatala allahuma waa yidhi xadiidkan marka in allaha tacaala idaa xarama hayan yani akla shayin xarama amanahu alla hadduu shay xarimo lacagta laga helaana waa xarimaya laba wej buu leeyahay xadiidkan sharciisa yani fii macnaahu wajhaani xadiidkan macnihiisa laba wej buu leeyahay a'immadu saasay dhahayaan wejka koowaad waxaa weeyaan maa huwa xaraamu اlcayni shay cayntiisu xaaraantaha walintifaaci shay cayntiisuna xaaraan tahay intifaaciisuna xaaraan yahay waa maalan khamradoo kale caynteedu waa xaaraam intifaaceedana waa xaaraam jumlatan si duuduub ah kaalkhamri waalmaytati waaddami waalkhinziiri wa aalaati shirki kuwaas intifaac dhan ma leh fa haadihi waxa uu yidhi tani amanuha xaraamun haddaad cunto iyo haddaad inta iibisa lacag ka hesho waa isku mid wejkaas ayb kayfa ma ttafaqad ama gadidii ama iyada cayntii ood isticmaasho labaduba waa isku mid waثaanii wejka labaad waxaa weeyaan maa yubaaxu اlintifaacu bihi fii hayri اlأkli wax cunistiisa la xarimay laakiin intifaac leh sharcan intifaaciisu bannaan yahay ayb wainamaa yaxrumu akluhu cunistiisa unbaa xaaraam ah ka jildilmaytati baktigii haraggiisii oo la magdeeyey maqaarka neefka baktiga maqaarka intaad fiiqdood magdeyso isticmaal weel waa ka dhigan kartaa meel ku seexatoo ka dhigan kartaa waa isticmaali kartaa laakiin maqaarkii inaa cunto ma bannaanan cunistu waa xaaraam intifaacu waa jaa'is ayb wakalxumuri اlahliyati dameerahan guryaha joogo kale intifaacooda waa bannaanya in la qashoo la cuno lakuma bannaano shay cayntiisa marka isagu xaaraanta marka cunistiisa xaaraanta ku dhacday laakiin isticmaalkiisu xaaraan kuma dhicin wاlbiqaal baqlaha wanaxwiha iyo waxuu la mida mima yaxrumu akluhu duuna اlintifaaci bihi wax cunistiisu xaaraan tahay intifaaciisu laakiin aan xaaraan ahayn fahaada marka midkan wejkan haddaan qabanna qad yuqaalu waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo inahu laa yadkhulu fi اlxadiid xadiidkan ma soo gelaya in allaha tacaala idaa xarama calىa qowmin akla shayin xarama calayhim amanahu qaybkan labaad ma soo gelaya marka ninku dameer waa ka ganacsan karaa dameero inuu inta soo qaado suuqa geeyo ou gato waa leeyahay ma la dhahayo marka in allaha tacaala idaa xarama akla shayin xarama amanahu ma la dhahayo dameerkan in in la cunaa waa la xarimay maxaad u gadaysaa qofku ma la dhihi kara intifaaciisaa bannaan intifaaciisa aan cunidda intaan ahayn waa lagu dheefsan karaa waa la gadan karaa kaasna xadiidkan kaasi kuma saabsana waa la dhihi karaa buu ayb fainahu laa yadkhulu fi اlxadiidi wainamaa yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya maa huwa xaraamu cala aliطlaaq wax xaaraam ah ayaa soo gelaya waqad yuqaalu waxaa la arkaa haddana in la yidhaahdo innahu daakhilun fiihi xadiidkan waa soo gelaya macnaha labaad laftirkiisa xadiidkan waa soo gelaya waa la dhihi karaa wayakuunu wuxuu noqonayaa taxriimu amanihi amankiisa in taxriimka la xarimayo idaa biica liajli اlmanfacati alatii xurimat minhu haddii lagu gado manfacadii la xarimay darteed haddii lagu iibinayo waa soo gelaya waa la dhihi karaa maalan dameer baad suuqa keentay nin aa og tahay inuu qala doono cuni doonaa ka iibisay nacam adu aa og tahay dannigaaga qaalibkaa sidaas uu yahay ma iibinay ma ka iibinaysa masaladaas waxaa aad loogu suureeyaa dameerka waxaa laga inaan aad ugu suuraysmaynine cinabka cinabka ninka beer nin baa beer cinaba iskale nin warshad khamra loo og tahay ma ka gadi kartaa cinabkan marka in la cunana waa leeyahay isagoo intifaaciisu waa bannaan yahay xaaraam mutlaqa ma aha laakiin in khamri laga dhigto jihadaas geestaasuu xaaraam ka yahay cinabkii noocaas ahaa marka nin warshad khamra leh lagama iibi karo madhabka maalig iyo axmed iyo saasay dhahayaan hadaad og tahayba ma ka iibin karti haddaad ka iibisa lacagta aad ka qaadato xadiidkan marka saas waa ku soo gelaa in allaha tacaala idaa xarama calaa qowmin akla shayin xarama amanahu nin laakiin aan ku isticmaalaynin oo cinabkan inta qaato gurigiisa geysanayo cunaayo ama nin aadan ogayn adiga inuu warshad khamreley iyo in kale ood uga iibisay calaa asaas yacnii inuu cinab ahaan u isticmaalo ma soo gelayso waa isticmaali kartaa oo haddaad ka gadda ninkaas lacagta aad ka heshay xalaalay kuu tahay xadiidkan marka labadaa wej buu leeyahay ma la gartaxaaraam marka shaygu yani inuu yahay xaraamu اlcayni waاlintifaac ilaaqankaas ma la iibi karan shaygu laakiin haddii uu yahay xaraamu اlakli cunistiibaa xaaraam cunistiisiibaa xaaraam noqotay intifaacugiisi laakiin waa bannaanyahay kaas marka haddii aan laga iibinaynin qofkii xaaraanta ugu intifaacayey haddaadan ka iibinaynin waa jaais xadiidkaanna ma soo gelaayo markaas ayb dahabkoo kalea ka mid noqon kara ragga waa ka xaaraam xariirta ragga waa ka xaaraam nin ragga laakiin xariir waa iibi karaa naaguu ka iibin karaa ama nin naagtiisaba u rabo maalan dahabkii maalan waa ka iibin karaa qof raga laakiin nin aad aad u jeedid in silsilada dahaba ay ka lushaan oo dahabkan inuu si xaaraana wejkii xaaraanta inuu ku isticmaalayo aad og tahay ma laga iibinayo marka masaladan marka iyadu taasaa marka inay ka soo gasho dhinaca waa laga yaaba ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaana bnu idriis wawakiicu can ucmata bni camrin اljacfariy can cumara bni bayaanin الtaqlibiy can curwata bni اlmugiiraةi bni shucba can اlmugiiraةi bni shucba qaala qaala rasuulu ullahi sal l slam man baaca alkhamra khamra qofkii iibiyey falyushaqis ha googooyo alkhanaasiira doofaarkana ha googooyo yani hilibka doofaarkaana markaa ha iska jarjaro nacam saaha yeelo xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo cumar bnu bayaan altaqlibi ayaa ku jiro ayb ninkaasaa marka jahaalo ay ku sugan tahay saasuu leeyahay ayb khaaabi marka wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu macnaahu falyastaxilla aklaha doofaarka hilibkiisana ha iska xalaashado wاtashqiiصu yakuunu min wajhayni tashqiisku laba wej ayuu ahaanayaa buu yidhi adihimaa axadihimaa an yadbaxahaa biاlmishqasi inuu hilibkii doofaarka uu gowraco oo doofaarkii qalo oo yanii aaladan marka wax lagu qalo uu ku qalo wa huwa naslun cariidun wej cariidun mishqasku waa macruuf oo bir af leh waay oo af ballaaran leh sida midida oo kale ama baangadda baangad inta qaato ha ku googooyo doofaar hilibkiisa wاlwajhu اlaakhar wejka kalena an yajcalahaa ashqaasan wa acdaaءan xubin xubin inuu ka dhigo bacda dabxihaa falyushqis macnaheedu marka waxay tahay xubin xubin ha u googooyo neefka marka la qalo xubin xubin soo looma googooyo sa ha u googooyo ayb kamaa yufsalu أجزاء الshaati إida araaduu iصlaaxaha lilأkli wamacna اlkalaami inama huwa twkiid التaxriimi wالتaqliidi fiihi yquل maن اstaxla byc الkmr falyastaxila akl اlkhinziiri fainahmaa fi اlxurmaةi wاlإثmi sawاء macnuhu marka waxaa weeyaan amarkan amar oo wujuub iyo nadbi iyo ibaaxo midna maahane waa tahdiid ninkii kamro xalaashaday doofaarna iska xalaashaday wuxuu ka helo u leeyahay saasay ka dhigan tahay ee way bannaan tahay marka iyadaad macnaheedu saas mar ayb xadiidka marka sanad ahaan waa daciif laakiin xurmada hilib doofaar iyo khamri waxba isma dhaamaan qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa shucbaةu can sulaymaan can abi duxaa can masruuqin can caaئiشhaةa qaalat lama naزlat اlaayaat اlawaakiru aayaadka dambe markay soo degtay min suurati اlbaqara aayaadka ribada ay ka hadlayan kharaja rasuulu lahi sal l slam nebigu waa soo baxay faqara'a huna calayna dusheennu ku akhriyey waqaala xurimat atijaaratu fi lkhamri xurimat waa la xarimay atijaaratu ka ganacsi fi lkhamri khamrada dhexdeeda laga ganacsado waa la xarimay qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash biisnaadihi wamacnaahu qaal alaayaat اlawaakiru fi اriba aayaadka dambe ee ribada ku saabsan ayuu yidhi وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم